فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadan caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر waa xukun dil ah oo lagu fuliyey nin aabbihii dilay sidoo kale qodobada barnaamijka waxaa ka mid a ku dhowaad toban askari oo dowladda federaalka looga dilay afgooye dad badan oo dalka iyo dibadda jooga ayaa aragtiyo ka soo dhiibtay filimkii ay xala baahisay mu'asasada alkataa'ib waxaan odhan lahaa filimkani wuxuu ahaa filim marna ma garanaysaa calool xumo iyo iyo urugo iyo ukutaallo kugu abuuraya marna farxad iyo wanaag iyo rajo kugu abuuraya buu ahaa sidoo kale filimku wuxuu ku baahay caalamka meelaha sida qaarkaa loo xusi karo ee dadka halganka jihaadka ee ka soconaya bariga afrika taageersan ay ku faafiyeen filimka waxaa ka mid ah barta uu abay axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya ku leeyahay facebooka waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan sida uu u baahay filimka soo bandhigay xabashi iyo wixii ku dhacay intaa waxaa dheer oo aan caawa idiin haynaa waxay ahayd xaflad ku bilaabatay quraac heerkeedu sarreeyo maadaama neef geela la qalay waa munaasabad loo qabtay in ka badan afartan arday ah oo qur-aanka kariimka ah ku dhammaysatay degmada saakow dhegaystayaal qodobada barnaamijka sidoo kale waxaa ka mid ah ciidamadan sameeyey afgembiga oo rasaas kor u ridayey ayaa waxay sidoo kale xabsiga u taxaabeen ra-iisul wasaaraha iyo wiil uu dhalay madaxweynaha waddanka maali waa xaalad ka taagan waddanka maali barnaamijka ayaan idinkugu haynaa waxaa igala qaybgelaya qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي aynu ku bilownay deegaanka kuuyo barrow ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacay xukun dil ah oo lagu fuliyey nin aabbihii dilay kadibna god ku aasay qaadiga ayaana meel fagaara ah oo dad badani joogaan kaga dhawaaqay xukunka ninkan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله منها أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta ay tahay taariikhda siddeed iyo labaatan bisha laba-iyo tobanaad kun iyo afar boqol afartan iyo kow hijirada ay ka beegan tahay bisha siddeed iyo tobanaad bisha siddeedaad labada kun iyo labaatanka ay ka beeqan tahay milaadada waxaa lagu soo eedeeyey maxkamadda horteeda cumar abakow xasan sanadkiis uu yahay soddon jer waxaana lagu soo eedeeyey in aabbihiis oo dilay kas u dilay oo ka aasay meel ogod ah maxkamadda waxay ka dalabtay jawaab cumar abakow xasan in ka jawaabo eedanta lagu soo eedeeyey aabbihiis oo dilay warasidii ay ku soo eedaysay waxaa ka jawaabay umar abakow haa nacam arrintaas waa jirtaa maxkamadda waxay u bandhigtay warasada abakow in uu iska cafiyaan in ay qisaasdaan loo qisaaso iyo maxkamadda u bandhigtay warasidii warasidii waxay dooradeen oo abakow oo laga dilay qisaas ayaa dooradeen in loo qisaaso maxkamadda markii dhegaysatay dacwada warasada iyo jawaabta cumar abakow oo bixiyey ay noqotay iqraar maxkamaddu waxay ku xukuntay umar abakow xad oo qisaas ah oo dil ah ayaa ku xukuntay waa duruqul ihbaat waxaa lagu sugay arrintaas iqiraar baa ku sugnaatay waxaa loo deliilsaday xukunkaas umur aba kow lagu dilaayo qowluhu tacaalaa walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacallakum tattaquun وقال تعالى في, سورة في آية سورة مائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف وال والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أنت سد الله يا كسغناتي أنت إن شاء الله قصاص يا إن شاء الله نو بالله ونيسا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سأبقى فخورا بإسلامي
qaybaha hore barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan sii tallaabsanaynaa kamiin maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen shan askari oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka waxayna ka qaateen shan qori sidoo kale weerar xalay ay ku qaadeen isbaaro u tiili ciidamada dowladda federaalka mukayga afgooye ayaa waxay ku dileen saddex kale labana way kaga dhaawaceen taasoo wadarta guud ee dhimashada askarta dowladda federaalka ka dhigaysa siddeed askari فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي afartan iyo afar arday oo qur-aanka kariimka ku dhammaysatay laba madarso oo ku taalla degmada saakow ayaa munaasabad weyn loo qabtay toddobaadkan waxaana marka hore idiin soo gudbinaynaa warbixin oo wariye cabdulaahi soomaali ka diyaariyey munaasabadda waxay ahayd xaflad ku bilaabatay quraac heerkeedu sarreeyo maadaama neef geela la qalay taasoo isugu yimaadeen rag iyo dumar badan kadibna waxaa loo dareeray halkii kelimaadka laga jeedi lahaa halkani waa masjidka xamse ee degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka dhacaysa xaflad lagu sagootinayo arday dhammaysatay waxa ugu qayrka badan ee la barto oo ah qur-aanka kariimka ah waxaan goobta tegay intii diyaargarowga lagu guda jiray waxaana jawiga masjidku ka duwanaa sidii horey aan ugu aqayn wiilal mid waliba bakistaan isku joog ah iyo koofi nooca sunnada ah wato ayaa kuraas ku fadhiyey dhinaca kale ee masjidkana waxaa fadhiyey gabdho wada xijaaban waa afartan arday oo dhammaysatay qur-aanka kariimka ah maantana waxay dareemayaan farxad heer sarraysa gabdhaha waxaa wehelinaya oo gadaashooda fadhiya dumar u badan hooyooyinkood iyo walaalahood oo ayaguna maanta farxadda wax ka qaybsanaya qayb kale oo masjidka ka mid ah waxaa fadhiya rag dhammaantood sunnadu ay ka wada muuqato oo yar iyo weynba isugu jira madaxda walaayadda islaamiga ee jubbooyinka oo waaliga gobolka sheekh abu cabdalla uu ugu horeeyo ayaa waxay samaynayaan kormeer intii xafladdu aanay bilaaban shaashad weyn ayaa waxay taallaa meel dadka waxa ka shidan wada arki karaan taas oo mararka qaar qur'aan laga daarayo mararka qaarna anaashiid laga shidayo ardayda maanta qur-aan dhammayskooda loo fadhiya waxay kala dhigtaan dugsiyada sheekh cali suufi iyo daarul qur'aan ardayda dugsiga sheekh cali suufi ka qalin jebisa waxay kala yihiin yaxye maxamed xasan maxamed daahir macalin daahir xasan cabaas amiin cabdi mucaad cabdulqaadir macalin maxamed cali yuusuf aadan xuseen maxamed xasan ibraahim cabdulaahi isaaq maxamed abshir macalin aadan xasan maxamed cumar maxamed caaisho xasan kuule cabdi caaisho sheekh nuur ibraahim caaisha macalin nuur jabow xaliima muxsin ibraahim ruqiyo axmed cumar sahre maxamed cumar cayni cabdi aadam foosiye maxamed kuusow cali saamiye maxamed kuusow cali iyo ikhra kerow bishaar dugsiga daarul qur'aanna ardaydiisu waxay kala yihiin aadam maxamed aadam sakariya maxamed aadam maxamed amiin maxamed maxamed ibraahim ismaaciil maxamed muscab macalin xasan maxamed macalin xasan xafiid isaaq maxamed cabdimaalig cabdulaahi cabdimaalig cali axmed cabdikariim aadam xuseen maxamed cali nuur cabdiqaadir xuseen nunow bakar xasan dalabey cabdulaahi maxamed nuur sumaya daahir nasra maxamed sheekh xuseen caaisha siciid cusmaan luul siciid cusmaan asma macalin cali maa'ido cabdulaahi salma cumar cabdulaahi muna xasan nuunow iyo xabiibe cadow maxamed intaasi kadib munaasabadda ayaa toos u bilaabatay bilowga munaasabadda mid ka mid a ardayda ayaa waxa uu ku dahafuray ayadaha qur-aan kariimka ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما qaar ka mid a culimmada diinta islaamka oo ay ka mid yihiin sheekh abu muslim iyo sheekh fu-aad maxamed qalaf ayaa ka mid ahaa martida la casuumay macalinka dugsiga daarul qur'aan macalin aadam iyo macalin cabdiraxmaan oo ah macalinka dugsiga sheekh cali suufi ayaa ka mid ahaa dadkii mikrofonka lagu soo dhoweeyey ardaydana qur-aanka keliya ma baran ee waxaa jirta daruus kale oo ay qaateen muddadii ay dugsiyada dhiganayeen qaar ka mid a waxyaabihii ay barteen ayay soo bandhigeen sheekh maxamed abu cabdalle waaliga walaayada jubbooyinka oo farxad saa'ida wejigiisa laga dareemayey maadaama uu ka qaybgelayo xaflad qur'aan kariimka ah lagu maamuusayo ayaa goobta ka hadlay هنيئا لكم وحد كبي شارستان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير يدا سيا هيستان إلهي سبحانه وتعالى هيدن كاب المريو وحان كلو ليا والدينتي انتاس ودبر أديك سي أرضدودا إني وحبران أيقونا وحان لنا هي هنيئا لكم وحان كبي شارستان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويريه maalinta qiyaam waalidiinta waxa weeyaan waxaa loo gelinayaa taajulwaqaar baa loo gelinayaa ikraaman ayadoo lagu karaamaynayo ardaydii iyo ilmihii ay dhaleen ay qur-aan ka bareen ayagana waxaan leeyahay bishaaradaas nabiga sala allahu calayhi wasalam ku bishaaraysta waalidiinta goobta joogay gaar ahaana hooyooyinka ayaa waxay u warrameen idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan waxayna sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in carruurtoodu ay qur-aan kariimka ah dhammeeyaan ismahaan maxamuudaa laydhahaa maasha allah aad baan u faraxsannahay alxamdulilah alxamdulilah ilaahay ayaa ka mahadsan marka labaadna ee macalimiinta ayaa ka mahadsan ilaahay khayr badan ha siiyo juhdi iyo dadaal badan ayay muujiyeen cabdiyadiir axmed iyo aad baan ugu faraxnay arintan hadda nagu cusub oo maxay qalinjabinta ah ilmaha annaga shahaadada la siiyey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan leeyahay cayaal guryaha ku haysanina cayaalka loo dadaalo macalimiintan aada loola shaqeeyo ilma aan guriga laga soo dhisin waxbarashadiisa taam ma noqonaysa macalimiinta waa inaan la shaqeyno qur-aankeenna qaali weeye haquusanina ilaah qowlkiisa weeyaane dhab ugu qanac run iyo ku qatoma xaqiiqo aan qalad ku jirin jibriil soo qaaday qoortuu samada ka yimid rasuulkuna qeexe qisaskiisa noo aqhriyay sallallahu calai wasalam waan dhowey magacayga umu xaliima maasha allah munaasabadan aad baan ugu faraxsanaha alhamdulilah si'eeda aan ku farahay si'eeda aan ku farahay alxamdulilah haddana mayba anka wiina haddana geek nabadgeliyad un haysan oo geek meel fayl una geeka masaajidkii oo hadda geeka oo meel araa anka wiina unanijay alxamdulilah munaasabada caynkan ayaa waxay ka dhacaan walaayaadka islaamiga ah iyadoo aad loo weynayo kalaamka allah waa isla munaasabadaasi waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh moxamed abu cabdullah ayaa xafladda ka jeedaya hadal muhiim ah الحمد لله القائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور والصلاة والسلام القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد أن أولا الله سبحانه وتعالى يعني أمها النقينا بعد حمد الله وحن أمها النقيا دمان marti sharafta ka soo qayb gashay xafladdan lagu karaameynayo kitaabka ilaahay iyo ardadii dhammaysay ay ka mid yihiin culummada iyo odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta kala duwan iyo waalidiinta iyo macallimiinta dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo juhdigii dadaalkii aad bixiseen intaas kadib alxaflu ashraqa waalmakaanu adaa'a والقفر أصبح روضة غناء وانساق معصور القوافي بعدما حبس البيان وحير الشعراء فاليوم تنطلق القسائد حرة تضري البنين وتمدح الآباء يا معشر الآباء أنتم قدوة تدعو إلى تقليدها الأبناء أحييتم هذا المقام بمقدم ملأ الزمان محبة ووفاء وتركتم أعمالكم لتروا معا من غرسكم إشراقة ونماء فتحية منا لكم يا معشر لبى نداء المكرمات وجاء هذا كتاب الله جمع بيننا وأقام فينا سنة غراء وأعاد للدنيا مفاخر أمة كانت بعز كتابها شماء ربوا على القرآن فتيان الهدى تجدوهم مستقبلا وضاء إن البناء إذا أقمت أساسه صلبا فإنك قد أقمت بناء يا حافظ القرآن أشرقت الدنا أشرقت الدنا بك وانثنى جيش الدجى مستاء لما سفرت بنور وجهك أدبرت ظلماؤنا وسنى الفلاح تراءى رتل وجود واملئ الدنيا صدى يجتاح أسماع الورى الصماء أنت الجدير بكل إكبار ومن ينشأ كبيرا يسبق الكبراء انت اسكدب waxaan leeyahay ardaydii dhammaysatay qur-aanka kariimka ah ee muddada saddexda sano ay macallimiinta noo sheegeen ku dhammeeyey qur-aanka qaarkoodna ay ku dhammeeyeen labada sano iyo barka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha xifdiyo ardadaas ilaahayna qalbigooda ha ku sugo qur-aanka ilaahayna ha ka dhigo kuwii ummadda hoggaamin lahaa gabdha iyo wiilalba intii qur-aanka dhammaysay tiradooda waxaa meesha hadda maantay fadhisaa afartan iyo afar arday oo hal mar wada dhammeeyey hal magaalana ku dhammeeyey degmada saakow gudaheeda ku dhammeeyey waa arrin aad iyo aad cajiib u ah hal magaalo oo intaan la eg hal mar inay ka soo wada baxaan afartan iyo afar arday oo qur-aanka ilaahay dhammeeyey xifdiyey waa arrin aad iyo aad qaali u ah waa arrin nagu qasabtay inaan xafladdan oo kale iyo kuwa ka waaweynba inaan u dhigno aan ku karaamayno ardadaas iyo macallimiintaba wayna mudan yihiin kitaabka ilaahay ayaa mudan in loo khidmeeyo oo loo shaqeeyo oo la weyneeyo oo la karaameeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan asagana ka baryaynaa inuu jannadiisa nagu karaameeyo ilaahay fadligiisa ee raxmaddiisa nagu geeyo intii ku soo dadaashay ardaydan ee wax soo bartay ee macallimiintii intaasoo sanahayn jirtay ee farta soo baray ee qur-aanka uga soo bilaabay meel hoose ilaa qur-aanka ay ka dhammeeyaan ayagana waxaan leenahay hanii'an lakum waxaad ku bishaaraysataan xadiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah khayriyadaas ayaa haysataan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo waxaan kaloo leeyahay waalidiintii intaas u dhabar adeegaysay ardadooda inay wax baraan ayaguna waxaan leenahay hanii'an lakum waxaadna ku bishaaraysataan xadiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi maalinta qiyaama waalidiinta waxa weeyaan waxaa loo gelinayaa taajulwaqaar baa loo gelinayaa ikraaman ayadoo lagu karaamaynayo ardaydii iyo ilmihii ay dhaleen ay qur-aanka bareen ayagana waxaan leeyahay bishaaradaas nabiga sala allahu calayhi wasalam ku bishaaraysta ilaahayna waxa weeyaan ha idinka aqbalo juhdigii iyo dadaalkii aad ku bixiseen ilmihiinna inay qur-aanka ay xifdiyaan waxaan kaloo u dardaarmayaa ardaydii qur-aanka dhammaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadiya idinkoo da'diinnu intaan ay tahay oo aad u da'yar oo qaarkiin waxa weeye toddoba sano siddeed sano sagaal sano ardayga ugu weyn baa wuxuu jiraa baan u malaynayaa kow iyo toban sano idinkoo intaas jira haddaad qur-aankii dhammayseen oo aad xifdisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan u mahadnaqa ilaahay fadligiisa fadli dheeraada ilaahay idin siiyey in badan baan qur-aanka aqoon in badan baa qur-aanka xifdin weysay aabbayaashiin iyo awowyaashiin iyo dadkan hadda aad u jeedaan agtarkooda ma xifdisana qur-aanka wax qur-aanka dhammeeyey waa uu yaryahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadnaqa oo in badan ilaahay ku shukriya lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid ilaahay fadli dheeraadu idin siiye weeyaan qur-aanku waxa weeye haddaan lagu dadaalin wuu fakanayaa marka in badan waraxa waxaa ku dadaashaan qur-aanka inuusan idinka fakan waxaad kaloo ku dadaashaan inaad ku camalfashaan asxaabu rasuulillahi maxay ahaan jireen shan aayad hadday bartaan waa ku camalfali jireen soo maaha in lagu camalfalo ilaahayna waxa weeye aad u barax tirtaan oo waxa weeyaan in lagu yidhaahdo gabadhan waa waxa weeye qur-aankii dhammaystay waa xaafidad iska ilaali ilaahay dartii ha ka ahaato wiilka waxa weeye waa inuu ku dadaalaa ilaahay dartii waxa weye inay ka ahaato asaguna marka insha allahu tacaala in ikhlaaska lagu dadaalo aadaabta qofka waxa weye xaamilulqur-aanka aadaab buu leeyahay culummaduna way sheegeen macallimiintuna way idin akhriyeen aadaabta dadka xamlatulqur-aanka ee qur-aanka xifdiyey aadaabtooda ha laydinka helo waad ku sifaysan tihiin insha allahu tacaala ha lagu dadaalo qur-aanka kariimka qofkii bartaa qiyaamada markii uu tago ilaahay hortiisa waxaa u doodaya qur'aanku uu soo bartay alqur'aanu xujatun laka aw calayka qur'aankii ayaa kuu doodaya waxaa la odhanayaa lisaaxibi alqur'aan iqra' wartaqi warattil kamaa kunta turatilu fi dunya xadiiskii waad garanaysaan waxaan insha allahu tacaala aan ku soo gebagabeynayaa abyaad yara waxa uu leeyahay imaamu shaadibi fi kitaabihi ashaadibiya وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته في القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملأ أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا إمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا وبعد إن شاء الله تعالى انتاس أيان كسو قبقبينية كلمة ديدا هل لغا فايدة استو لما أن قرآن كإلهي هل لبرتو هنا لوينيو hana la difaaco wabilaahi towfiiq kaasina wuxuu ahaa sheekh maxamed abu cabdullah hameed dambe waxaan idinsoo gudbin doonaa kelimado ay munaasabadda ka jeediyeen culummo iyo bandhig ay sameeyeen afartanka iyo afarta arday ay dhammaysatay qur-aanka kariimka insha allah سأبقى فخورا بإسلامي
weli barnaamijka dhuwax waraysyada ayaan ku dhex jirnaa dad ku sugan dalka gudahiisa iyo dibaddiisa ayaa aragtiyo ka soo dhiibtay filimkii ay xala baahisay mu'asasada alkataa'ib balse aan soo dhoweeyey wariye salmaan axmed oo aad ula socday filimka iyo sida uu ugu baahay baraha internetka waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir sidaad la socoto habeenkii xalay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakat ashabaab almujaahidiin ayaa waxay baahisay xalqada labaad ee juska saddexaad laa marxaban bihim oo aad loo wada sugayey maalmihii lasoo dhaafay kaas oo lagu soo bandhigay dagaalkii weynaa ee bishii janwari ka ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ethoobiya ku qabsaday ee deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga baa iyo bokool halkaas oo looga dilay ku dhowaad lixdan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ethoobiya muuqaalkan markii la baahiyey habeenkii xalay waxaa aad loogu faafiyey baraha internetka ilaa iyo haddaan hadlaynana waxaa socda ee faafinta filimka iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa baraha internetka isticmaala ay dadaal dheeri ah ku bixiyeen ee sidii ay filimkan u faafin lahaayeen dadka muslimiinta ah iyo xitaa kuwa aan muslimiinta ahaynna lagu gaarsiin lahaa filimku marka loo eego qaabka uu ku faafayo iyo sida uu u socdo wuxuu aad kaga duwan yahay filimaantii hore ee ay baahin jirtay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ee isagoo dhowr saacadood un hawada ku jira ayaa linkiyada qaar ee filimka lagu abluudgareeyey oo lagu rafciyey waxaa daawaday dad ka badan toban kun oo ruux taasi oo muujinaysa xaddiga uu la egyahay faafitaanka filimka oo dad badan waxay filimka ku tilmaamayaan inuu yahay filim isaga iswada oo aad u kulul marka loo eego muuqaalada lagu soo bandhigay ee ay ka mid tahay xasuuqa ay ciidanka xarakat al-shabaab almujaahidiin kala duldhaceen ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah duulaanka shisheeyaha uu ku soo qaaday dalkeena soomaaliya marka laga hadlo filimka waxyaabaha ay dadku aad ee uga hadlayeen waxaa ka mid ah dhanka farxadda marka laga hadlo maadaama qaybaha hore ee filimka uu xambaarsanaa dhacdooyin murugo leh oo ku salaysan xasuuq arxandaro ah oo ay ciidanka ethoobiya ka geysteen ee qaybo ka mid a gobollada bokool iyo gobolka galgaduud ee bartamaha dhulkeena soomaaliya marka dadku wuxuu hadalkooda aad ugu badnaa qaybaha dambe ee filimka oo ahaa qaybta farxadda leh islamarkaana lagu arkayey ciidanka xarakat al-shabaab almujaahidiin oo si adag u gumaadaya ciidanka ethoobiyaanka ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya dadku waxay hadal hayeen oo ay aad u hambaliyeynayeen geesinimada ka muuqata ciidanka xarakat al-shabaab almujaahidiin oo la arkayey iyadoo ay xabaddu socoto rasaastuna ay dhacayso iyagoo dusha sare ka koraya ee gawaarida gaashaaman ee ciidanka ethoobiya leeyihiin halkaasna kusii dhammaystiraya askartii ethoobiyaanka ahaa ee dhaawacnaa waxyaabaha sida aadka ah ay dadku isula dhex marayeen waxaa ka mid ah muuqaalka askari mujaahid ah oo filimka lagu arkayo kaas oo meel aad u dhow uu kaga soo baxayo askari ethoobiyan ah durbadiina ee qorigii ku jiray jihada kale ee wuxuu mujaahidka u soo jeedinayaa dhanka askariga ethoobiyaanka ah sidaas ayuuna ku tooganayaa oo dadku ee, muuqaalkaas aad ay u hadlayeen waxayna tilmaamayeen ee, geesinimada mujaahidkaas uu lahaa iyo si guud ciidanka ka qaybgalaya dagaalka oo isugu jiray noocyada kala duwan ee ciidanka militariga xarakat al-shabaab almujaahidiin waxay dadku sidoo kale aad u bogaadinayeen nafurka iyo geesinimada wariyaasha mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo la arkayey iyagoo holaca dagaalka iyo xabadda labada dhinac isdhaafsanayaan ka soo tabinaya dagaalka oo ku duubaya kaamirooyinka ay wateen basaalada iyo geesinimada noocyada kala duwan ee ciidanka xarakat al-shabaab almujaahidiin waxay ahayd arrin ay dadku ku farxeen oo ay aad u bogaadinayeen waxaa sidoo kale dadku ay aad ugu farxsanaayeen oo marka aad eegto kommentiyada iyo afkaaraha isdhaadhaafsanayaan kuu soo baxaya inay aad ugu farxsanaayeen sida arxandarada ah ee loo leynayay ciidanka ethoobiyaanka ah ee duulaanka kusoo qaaday dalkeena soomaaliya dabcanna dhibaatooyin kala duwan oo xanuun badan u geystay dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed kuwooda shacabka ah ee aan waxba galabsan ee marasta ah islamarkaana aan weligood qaarkood xitaa hub ka qaadin ee sida ee qaar ka mida waalidiinta dhalay ee dhallinyaro ay ciidanka ethoobiyaanku laayeen ay xaqiijinayeen oo ciidanka ethoobiya waxay dileen dad beeraley ah dad guryahooda joogay marka dadka daawaday filimka waxay aad ugu faraxsanaayeen sida arxandarada ah ee loo xasuuqiyey ciidanka ethoobiyaanka ah dabcanna waxay sheegayeen inay mutaysteen in sidan loo gumaado oo mudankii ay lahaayeen la marsiiyo taageerayaasha xarakat al-shabaab almujaahidiin iyo guud ahaan halganka jihaadka ee ka soconaya bariga afrika ee isticmaala baraha internetka ayaa filimka sida madaafiicda oo kale ugu asqeeyey ee baraha caanka ah ee ay soomaalidu ku leedahay facebooka twitterka iyo meelaha la midka ah waxaana la arkayey dhallinyaro isugu jira rag iyo dumar oo inta filimka soo abluud gareeyey oo soo rafciyey kadibna qoraallo ku saabsan filimka dhigaya baraha warbaahinta soomaalida siyaasiyiinta iyo xitaa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladaha shisheeyaha ah ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya meelaha sida qaarkaa loo xusi karo ee dadka halganka jihaadka ee ka soconaya bariga afrika taageersan ay ku faafiyeen filimka waxaa ka mid ah barta uu abay axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya ku leeyahay facebooka waxaana wax lala yaabo ah oo ay dad badan la amakaageen iyadoo qaar ka mida dadka ay ku hadlayeen ee luuqadda amxaariga filimkana linkigiisa sii dhigayay keliyana waxaa laga fahmi karo inay la dhacsan yihiin fikradda ee filimka waxaa laga fahmi karay oo keliya linkiga ay faafinayeen iyo sawirada qaar ka mida dadka u saaran oo muujinaya dad mujaahidiin ah ama raayada towxiidka ama wax la mid ah oo ku tusinaya inay la dhacsan yihiin dadkaas halganka ka soconaya ee bariga afrika hal linki oo ka mid a filimka ayaa waxaa daawaday in ka badan toban kun oo ruux mid kale wuxuu sii marayey lix kun waxaana xusid mudan in tobannaan linki lagu rafciyey filimka oo aanu ahayn hal iyo labo keliyana inta hadda aan tusaalaynayno waa inta noo muuqata ee aan hadda arkayno dadku filimka way la dhacsanaayeen oo way marxabeynayeen ee waxaana isdhaafsanayeen qoraallo ay ku muujinayaan farxaddooda sida allahu akbar guul usoo hooyatay islaamka oo kale ee dadka qaar xabashi maxaa ku dhacay ereyo noocaas ay isticmaalayeen waxaana uu filimkan mar kale bannaanka soo dhigay sida ummadda soomaaliyeed guud ahaan ay u necbi yihiin ee gumaystaha ethoobiya ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya dadka qaar ayaa ku leh ee waxaan aad u taageeraa marka al-shabaab ay xasuuqaan ethoobiya iyo kenya taasi oo muujinaysa in dadka soomaaliyeed ay ka siman yihiin nacaybka ethoobiyaanka ayna aad ugu laabqabowsadaan ee marka sidan oo kale loo gumaado ciidanka xabashida ethoobiya iyo guud ahaan ciidanka shisheeyaha ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya dadka fikradaha ka dhiibtay filimka waxaa sidoo kale ku jira qoraayaal carbeed iyo dad kala duwan oo jooga daafaha adduunka ee qaar ayaa jooga wadamada maqrib islam laysku yidhaahdo kuwo ayaa jooga dhulka shaam qaarkood waxay joogaan wadamada africa gaar ahaan south africa kenya iyo wadamada la midka ah waxayna dhammaantooda kuu sheegayaan inay aad ugu faraxsan yihiin filimkana ku laabqabowsadeen waxyaabaha filimka saameynta ee weyn u keenay waxaa ka mid ah ayaa las dhihi karaa haashim iyadoo qaybaha hore uu ku bilaabanayo ma'saad iyo xanuun aad u daran oo waxaa la arkayay dad waalidiin ah oo ay xabashadu dhibaato kala duwan u geysteen oo dhibaato kala kulmay kuwaas oo qaarkood ee gacanta ethoobiya ku waayey dadka kuwii ay ugu jeclaayeen ee marka murugtaas iyo dhibaatadaas la daawado wuxuu filimku ku geynayaa jaanib kale iyadoo dadkii muslimiinta ahaa loo aargudayo waxaana marka taasi ay filimka u yeeshay saameyn aad u ballaaran oo aad u fog oo markaad aragto qofkan waayeelka ah ee taahaya ee xanuunsanaya ee sheegaya in si eh, ulakac ah ciidanka ethoobiya ay u laayeen ehelkiisa kadibna lagu tuso ciidanka ethoobiyaanka ee dulmigaas geystay oo laga aargudanayo islamarkaana la gumaadayo dabcan qof kasta oo muslim soomaaliyeed ah wuu ku farxayaa Eh, taas ayaana keentay in bulsho badan oo soomaaliyeed oo qaarkood laga yaabo inaanay horey u daawan filimaan ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ay markan daawadaan filimkan kana faalloodaan oo ay ku tilmaamaan inuu yahay filim aad u wanaagsan ee xarakat al-shabaab almujaahidiinna ugu baaqaan inay sii wado laynta ciidamada shisheeyaha ee kusoo duulay dalkana soomaaliya weliba waxay dadku si gaar ah u xuseeyeen dowladaha kenya iyo ethoobiya oo aad la socoto inay yihiin laba dowladood oo deris laha dalkana soomaaliya damacyo fogfog oo gumaysi ku salaysanna ee ka leh dalkan soomaaliya sidoo kalena xoog ku haysta dhul ka maqan ummadda soomaaliyeed oo tusaale ahaan dowladda kenya waxay haysataa dhulka n f d oo uu gumaystaha ingiriisku siiyey kenya ethoobiana waxay haysataa dhulka soomaali galbeed iyo dhul kasii horeeya oo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah marka haashim sidaad arkayso filimka ee saameyntaas ayuu keenay ilaa ay haddana baraha internetka isaga ayaa wada qabsaday oo xitaa meelo aan lagu arki jirin filimaanta mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa filimka hadda lagu arkayaa ee gaar ahaan baraha ay leeyihiin siyaasiyiinta soomaalida warbaahinta qaar iyo twitterka akoonada ay ku leeyihiin ee dadka sida gaarka ah ee u daneeya arrimaha soomaaliya kana qayb qaadanaya duulaanka uu shisheeyaha ku joogo dalkeena soomaaliya marka si isku mid ah ayuu filimku u gaaray dadka jecel halganka xarakat al-shabaab almujaahidiin ay ka wado dalka soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika iyo xitaa dadka neceb ee ku safka ah shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya oo xitaa ay ka mid yihiin madaxda dalalka duulaanka ku jooga ee dalkeena soomaaliya abay axmed oo kale oo ah ra-iisul wasaaraha ethoobiya qoraalkii ugu dambeeyey ee uu soo dhigay ayaa dadka faafinaya filimka waxay aad ugu faafiyeen linkiga filimka wax ka yar toban daqiiqo ayaana filimkii ee nambarkii uu joogay daawadayaashiisa wuxuu ku darsaday boqolaal ruux marka shaki ma lahan ayay dadka qaar leeyihiin in abay axmed iyo golihiisa wasiirada iyo xafiiskiisaba ay filimkan daawadeen oo uu gaaray taasi oo bucdi fog sii siinaysa ee filimka Ee, dabcanna abay axmed dadka muuqaaladiisa lagu soo qaatay filimka ayuuba ku jiray oo isagoo leh ciidankeena waa dad geesiyaal ah way yaqaanin sida ee la isaga difaaco weerarada lala beegsado ayaa filimka lagu arkayay waxaana lagu aadiyey ciidanka ethoobiya oo ka firxanaya ee halkii lagu dagaalamayay dabcan ee waa ay yaqaaniin marka sida la isaga difaaco weerarada kaga yimaada dhanka xarakat al-shabaab almujaahidiin oo waa inay ka cararaan ee furimaha dagaalka sida loo soo tababarayna sidaas ayay dad badan ee ku micnaynayaan maadaama uu abay axmed sheegayo in ciidankiisa uu yahay ciidan tababar wanaagsan haysta oo marka sida uu isagu sheegayo markay amni kasoo dhigeen gudaha dalka ethoobiya uu sheegay inay nabad ilaaliyaalka yihiin ee dalal kale taasoo lafteeda ah been sida dadka qaar ay aaminsan yihiin oo dalka ethoobiya xaaladiisa waa ay kacsan tahay waana dal sii burburaya markaad ee, u fiiriso kacdoonada ee halkaas ka soconaya oo wararkii ugu dambeeyey ee idaacadda islaamiga alfurqaan ay baahisay waxaa lagu sheegay in ciidankii oromada asal ahaan kasoo jeeday ee qeybta ka ahaa militariga dowladda ethoobiya ee ay markaan ka baxeen ciidanka militariga iskana tureen dariiskii ciidanka oo ay ku biireen ee dibadbaxyada ee ka soconaya ee wadanka ethoobiya marka abay axmed iyo dadka la midka ah filimkan waa uu gaaray sida dad badan ay aaminsan yihiin dabcanna waxaa laga yaabaa inuu ka shallaayo ee hadalka muuqaalka ahaa ee uu jeediyey kuna ammaanayay ciidankiisa militariga taas oo ku keeni doonta in mar kale uu iska ilaaliyo in hadallo noocan ah uu warbaahinta ka jeediyo sidaba qaar ka mida madaxda dowladda federaalka ay isaga ilaaliyeen inay warbaahinta ku badnaadaan ee markii mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ay ka keentay ee kalibyo ka dhigay madaxdaas kuwo lagu maadaysto oo lagu qoslo Ee, tusaale ahaan waxaa la mid ahaa ee, madaxweynaha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo farmaajo oo yidhi ciidankeenu waa geesiyiin markaasna waxaa la arkayay sida filmaan hore ee mu'asasada alkataa'ib ee soo saartay lagu daawaday ciidanka dowladda federaalka oo firxanaya kana cararaya Ee, taasina waa midda ku keentay ee, madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo inuu ka joogsado gebi ahaanba inuu ka hadlo weerarada ay xarakat al-shabaab almujaahidiin ku gumaado ciidankiisa kuna gaabsado oo keliya hadallo qoraallo ah kuwaasoo xitaa laftooda maalmihii ugu dambeeyey la la'sanaa ee wixii kusoo kordha ee hadalhaynta filimkan ee xiisaha badan ee ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo aad looga hadalhayo dalka iyo dibaddaba wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah kaasina wuxuu ahaa silmaan axmed markaana waa qaar ka mid a dadkii aragtida ka soo dhiibtay filimkii lana soo xidhiiray warbaahinta islaamiga alfurqaan waxayna kala joogaan dalka iyo dibadda بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أسكدب وأن داود أنا فيلم كان الحمد لله maayga iyo maxaatiriga labadaba si fiican baan u fahmayaa kelmad imaay seegin dadka afka maayga ku hadlayana afkooda si fiican baan u fahmay dadka lahajada maxaatiriga ku hadlayana si fiican baan u fahmay anuu filmkan kolkaan daawaday laba qeybood buu ii ahaa qeybta horena oohin baan ku daawaday qeybtii labaadna farxad iyo qosol iyo laabtaydii oo inshiraax samaysay ayaan daawaday alxamdulilah ilaahay baa mahadleh een watilkal ayaamnu daawulaha baynannaas marka anugu keliyata waxaan kusoo koobi lahaa een wax allaale wixii wax lagu qaadan lahaa filimkaaba laga dhex fahmay marka ummadda soomaaliyeed waxaan laga ooyayo ee meesha yaallo ee waxa weeyaan dhibaatada marka filimka qeybtiisa hore lagu soo qaatay weli wayna haysataa maska guriga wuu ku dhex jiraa caruurtii iyo dadkii haweenkii iyo waxa weeyaan sidii unbuu u cunayaa weli maskii nagama bixin marka gacmahaan isqobsano biyo isqabsi baa looga gudbaa baa layidhi marka waxa weeyaan maskaas sidii loo saari lahaa loona dili lahaa falowgeeda ha la galo ilaahayna ha la tala saarto hadda halkaaragta dhibto filankii haysaha badnaa ee cadowga ilaahay ee xabashada etoobiya lagu xasmiyey aadaan ugu farxsannahay walaalaha halka taagna aadaa ugu mahad celinaynaa marka waxaa waaya ciidamadan etoobiyaankaha ee xabashadaha waxaa lagu xantaa inay yihiin geesiyaal iyo kuwan kale afrikaanta xataa inay ka fircooyihin marka dagaalada la eego kale laakiin waxaas in la beeniyey oo waxaa lagu tusaa mujaahidiinta iyo walaal kamida mujaahidiinta oo qori ah ka wato ciidamo xabashiya oo baabuurta iyo dabaabaadkooda ay wateen ka daateen wadoor ku siyaacay oo walaalka qori ah ka daba ordayo oo gacantiisa ku dilay ilaa saddex afar wax aada loogu farxo wallaahi waana suu dhaweynaynaa walaalaha alkataa'ib iyo walaalaha mujaahidiinta ee guushahaas soo hoyey ilaahina ha barakey walaalaha mujaahidiinta iyo alkataa'ib xaqiiqatan filinka waxaa iga baxay aragtidayda saddex fariimood oo ah midda koowaad ummadda muslimka ah ee soomaaliya dhibaatada ay ku hayso etoobiya ay horey ugu geysatay haddana ay ku hayso midda labaad waa fariin ku socota ciidamada etoobiya taagdaradooda iyo sida ay u liitaan midda saddexaad ee ugu dambeysa dhambaal ay darayeen mujaahidiinta oo ah go-aankooda ugu dambeeya etoobiya inuu yahay in ay la dagaalamaan haddaanu soo laabto taa ummadda soomaaliyeed horey ayaa loo ogaayey in ummadda soomaaliyeed ay dhibaato baaxad leh ku haysa etoobiya ciidamadeeda haddana ay u soo bandhigeen mujaahidiinta ummadda soomaaliyeed waa inay iska qabtaan ay iska kiciyaan ay isku dulqaadaan ciidamada etoobiya shaata kastoo loo geliyay awalan aragtidayda waan fiirsaday filimkii cusbaa ee aadka xiisaha iyo xamaasada u badnaa waa aan fiirsaday taa waxaan idinkaga sheegi karaa ninka maskiinka waayeelka ahaa oo lugta ay ka marsiiyeen gaariga hortiisa wiilkiisa lagu dilay gaaladaas haddii annaga ay inoo imaato maxayna yeeli kartaa dad masaakiina oo beeraleya oo ayaga dantooda iyo duruuftoodaba yacni qofkii fiiriya xitaa subxaan allah uu fahmi karo dad iska taag daran oo masaakiimiin inay yihiin oo layska dareemayo aniga walaalay mujaahidiinta waxaan uga baaqayaa had iyo jeer mar waliba inay hore u socdaan istishhaadkooda waa aragnaa mar walbo waxaa nooga baxa maasha allah yacni wax aad iyo aad u muhiim badan waxaan arkaa maalin walba istishhaada dhacdo hadda daraad dagaalkii ilid ilaah subxana watacaala waxaa uga baryayaa shahaado maqbuula allahuma taqabalahum shuhadaa'ahum yaa rab kullahum ayka dham ilaahay shahiidkooda ha aqbalo annaguna waan usoo daceynaynaa waxaan ugu baaqayaa walaalayga mujaahidiinta mar waliba inayna dhigin hubka inayna gaalo isku jibinin inayna cadow isku jibinin inay weligood caqiidadu hadda ay ku taagan yihiin ay ku taagnaan doonaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu taxiyatulislaam ayaan usoo dirayaa dhammaan dadkay dhegaysanaya oo ay ugu horeeyaan idaacadda alfurqaan iyo shaqaalaheeda salaan kabacdi intaanan filinka iyo aragtida aan ka qabo aanan u gudbin waxaan doonayaa inaan marka hore aan qadimo salaan iyo tacsi wada socota oo aan u tacsiyeynayo salaamayana dadweynihii soomaaliyeed ee cadowgu uu waxyeelada ba-an gaadhsiiyey dadkoodii iyo maalkoodiiba ma garanaysaa uu dhibaatada weyn u geystay khaasatan gobolada ilaahay subxaana watacaala khayra ku abaalmariyay gobolada halganka madaxa ku sidee caanka ku ah gobolada bay iyo bakool iyo gaalguduud magaalooyinka ceelbuur iyo ceelgaras iyo wabxa iyo magaalooyinka ay ka mid yihiin waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala dadkiini aada jeclaydeen ehelkiini aada jeclaydeen ee cadowgu uu ma garanaysaa idinka laayay ilaahay subxaana watacaala samir iyo iimaan saadiq ah idinka siiyo iyo sida aada magaranaysaa aada ugu qanacsan tihiin halgankiina haddaan filimka usoo gudbo waxa weeye runtii ma hayo erey aan ku cabiro wixii aan indhahaygu ay arkeen ee filimka aan arkay runtii laakiin haddii laga tegi waayo waxaan odhan lahaa filimkani wuxuu ahaa filin marna ma garanaysaa calool xumo iyo iyo urugo iyo ukutaallo kugu abuuraya marna farxad iyo maxaan sheegaa iyo wanaag iyo rajo kugu abuuraya kugu abuuraya buu ahaa arrinkaa aan kasoo sheekeynayay ee indhahaygu ay qabteen ee lagu sameynayay dadka ma garanaysaa gobolada degan iyo guud ahaan geyga inta cadowga uu ka joogo oo dhan marka aad aragto waxa weeye aad iyo aad baad u urugoonaysaa aad iyo aad baad u murugoonaysaa aad iyo aad baa ma garanaysaa aad isu bedelaysaa muurkaaga oo dhan ba isbedelaya dhinaca kale waxaad arkaysaa waxaad badanaysaa cadowgaagu cadowgaaga dhabta ah ayaad baranaysaa markaad aragto dhalinyaro soomaaliyeed maxaan sheegaa odayaal soomaaliyeed oo halganku yani si dhaba ugu jira oo dagaalamaya oo cadowgii dadka laynayay caruurta yaryar iyo haweenka xaamilaadka jeersiinaya taangiyada oo maxaan sheegaa meydkoodii ay dul taagan yihiin niman geesiyaal oo ilaahi subxana watacaala khayr uu siiyey aad iyo aad baad u farxaysaa runtii waxaan iska niyeystay kuwa meydkoodii la dul taagnaa ee xabashida ahaa ee ay dhalinyarada soomaaliyeed ay magaranaysaa wejiga iyo dhabarka iyo meel walba ay ka tooganayeen inay ahaayeen kuwii hablahayaga dirdirsiiyey taangiga iyaga iyo caruurtii ay caloosha ku sideen midba meel magaranaysaa midba meel uu ku go-ay kuwa laftoodii idhaaheen baa iska niyeystay marka aad iyo aad baan runtii murugadii ay hoosba iiga degtay calaa ayi xaal filimkaas wuxuu ahaa filim runtii aad iyo aad u agaasiman filim laga fikiray filim maxaan sheegaa dee xaqiiqda ku fadhiya wixii xaqiiqda ku fadhiya uma baahna maxaan sheegaa in aad iyo aad looga fikiro filim wuxuu ahaa taariikha buu ahaa waxaa waxaanu ka aragnay dadkii magaranaysa soomaaliyeed oo halgan ku jira dadkii soomaaliyeed oo muujiyey geesinimo runtii xaddhaafa dadkii soomaaliyeed aan taangiga iyo kaaraha iyo qalabka ay jiidayaan xabashidu aan ayna kala duwaneyn maxaan sheegaa qori aaka ayna kala duwaneyn taangiyadii iyo qalabka ay jiideen iyo teknikadoodii ay holcayaan oo magaranaysa ay ay burbureen ayaad ayaad ka arkaysaa ma jecli inaan ku dheeraado waxaan kusoo gabagabeynaya alkataa'ib waxaan odhan karaa dadka soomaaliyeed ee aan ilaa imika waxba fahansanayn way cudur dhameeyeen aad iyo aad bay cudur ugu dhameeyeen waxaanay joogaan baan leeyahay inay leeyihiin alkataa'ib allahuma hal ballaqnaa allahuma fashhad inay leeyihiin baa marka halkaa iga muuqata qofka soomaaliga ah ee filimka wax ku fahmi waaya anigu goortuu ma garanaysaa toosayo goortuu wax fahmayo ma garanayo dee akhiruu soo toosi doonaa waxaa halkan salaan kal iyo laab ah aan ugu dirayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan si khaas ah aan u salaamayaa walaalaha raadiyo alfurqaan meel kasta ay joogaan dunida daafaheeda antaas ka bacdi waxa weeye waxaa mahad ballaaran u celinayaa allah tabaaraka wa tacaala na abuurtay allihii maanta na waafajiyey nimcadan ballaaran oo aan u jeedno waxa weeye gaaladan nagu soo duushay hooyooyinkeenii aabbiyaasheenii ayayooyinkeenii wax ay dhaaftay ha yaraatee aan jirin diinteenii dadnimadeenii wax walba waxa weye inay cagta mariso ay kusoo talagashay maanta guul waxa weeye aad iyo aad u weyn naga siiyey oo naga guuleeyey iyaga oo waxa weeye meedadkoodii aan u jeedno waddooyinka ay waran yihiin dhurwaayka iyo dawcada ay cunayaan allihiina tusiyey alxamdulilaah uma alxamdulilaah ilaahow adiga ayaa mahaddaas iskale falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa walaalaha mujaahidiinta ah guushaan aadka aadka u ballaaran waxa weeye ilaahay sabab ugu dhigay inay soo hoohiyaan oo dhiiggoodii iyo dhacaankoodii iyo lafahoodii iyo hilibkoodii ku bixiyey ilaahayna waxaan ugu rajaynaynaa in waxa weye toddobaatan gabdhood oo hurcin ah in ilaahay uu ku martaqaado gaalada mise kufaarta nagu soo duushay waad u jeedaan hilibkiinii haadda ayaa kala dafaysa dhurwaayga dawcada ayaa cunayso waxa weye dalkaani iyo dadkaani iyo diintaani waxa weeye rag difaac ayaay leeyihiin asalaamu calaykum salaam walaalaha furqan jasaakum allahu khayran wallaahi filinka waxyaalo badan buu xambaarsanaa etoobiyaanku inay cadow yihiin waana ogeyn horeyna way ahaayeen haddana way yihiin laakiin falilaahi alxamdu maanta cadowgaas wuxuu ku faanayey inuu askartooda yihiin kuwo lagu faano oo geesiyiina laakiin bificil in la tuso inay yihiin bakti iyagoo nool inay yihiin bakti alxamdulilah nin afartan jir oo ka caraayo labaatan jir maasha allah allah ayaa ku mahadsan ilaahay ha sugo waxyaalo badan badan baa nooga baxay maasha allah alkataay waxaan leenahay jasaakum allahu khayran الله بارك يجنا السلام عليكم دين عظيم هو السامي
gunaanadkii barnaamijka ayaan soo gaarnay dalka maali waxaa laga soo sheegayaa warar ku aadan afgembi waxaana la socday wariye maxamed cali haye maxamed soo dhowow haashim ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga waddanka maali ayaa ku dhaqaaqay tallaabo afgembi ah oo ay talada uga tuureen xukuumaddii ka jirtay waddankaasi ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan milatariga ayaa la wareegay idaacadda iyo telefishinka waddanka maali halka ay sidoo kale xabsiga u taxaabeen wasiire ka tirsan xukuumadda iyo guddoomiyaha baarlamaanka waddankaas ciidamadan sameeyey afgembiga oo rasaas kor u ridayey ayaa waxay sidoo kale xabsiga u taxaabeen ra-iisul wasaaraha iyo wiil uu dhalay madaxweynaha waddanka maali sida ay sheegayaan warbaahinta waddankaasi saraakiil ka tirsan milatariga waddanka maali ayaa lagu soo waramayaa inay hogaaminayaan afgembiga kuwaasoo u muuqda inay taageero ka heystaan dowlado shisheeye oo ay ku jirto dowladda faransiiska waxaa xiran wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee bomaco dadkuna waxay ku jiraan guryahooda xaaladda ayaa ah mid qasan wuxuuna afgembigan ku soo aadayaa iyadoo labadii bil ay ugu dambeysay waddanka maali ka taagneed xasarad siyaasadeed waddanka maali ayaa horay u martigeliyey inqilaab milatari oo talada looga tuuray madaxweynihii xilligaasi talada hayay ee axmedu tumaani kaas oo dhacay sanadkii laba kun labaiyo tobanka dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي